sidaa aan ka warhayno gobonnimada iyo xornimada dadka soomaaliyeed maanta haystaan soomaaliya iyo jabuutiba waxaa u soo dagaalamay dad badan oo soomaali ah oo ay qaarna xijaabteen qaarna nool yihiin suugaanta soomaaliyeed waxay mar walba halgankaa kaga jirtay meel muhiim ah gabaygan soo socda waxaa tiriyey cali cilmi afyare lixdhamaadkii waxaana aad moodaa inuu leeyahay waar dadkii xornimada u soo dagaalamay halkee lagaga tegay iyo inuu dadka xasuusinayo weli geyiga soomaaliyeed qaarkii in la gumayso sixdan waxa aan ka soo qaaday gabaygiisii dheeraa ee waa igeli weyday cali cilmi afyare war nin hadduu gujiyo ciil qabo oo meelka gubanayo gaalada hadduu la xarbiyo cadowga guulayo goobtii dalooshaba haddii lagu gufaynayo guhaada iyo qiirada haddii uu guuxa damin waayo guutada hadduu kiciyo iyo gabanadii jiisay wuxuu goomanaadaba kolkuu lidinku geeraaro gobannima hadduu dhaliyey ee guushiisoo hoyatay waxa geeska dheer loogu mudey way geeli wayda gobannima kolkuu dhaliyey gooshiisoo hoyatay waxa geeska dheer loogu muday way geli weydey jabkuse wuxuu ka dhacayaa xaqaa laga gudbayaaye nin waliba wuxuu galabsadubaan loo abaalgudine soomaali nin waliba wuxuu galabsaday baan loo abaalgudine gablame aan wax tarin iyo jinni baad gacanta haysaane wax garoorka loo shubahayaa kii wax gowracaye soomaali geesidii ku dhile jaarka hahayn jira waa garangaloo kale nafsigo garansee maysaane gaawaha haddaad buuxsato iyo gocayga xoolaysan hadba goodi iyo faan haddaad gidagidoonayso gabiil adan lahayn iyo haddaad gurato dhuubaanta gargaarkii laguu galay haddii aad geed iska gallaasho guulaysan mayside adaa guday naftaadiiye afkii laba gar loo kala dhigaa geeri waa u halise afkii laba gar loo kala dhigaa geeri waa u halise garjiidkiiyo hoggaankaan adkay waa midkii go'ahe gudoodiga waddadii toosan baad guure socotaaye godob lagama haro iyo xaqii meel fokaa galahe gashigii ad leedahay inaad gudato weeyaane gam'i waa walaalihii ninuu gaal ka saanyaday raggii garabka ii noqon lahaa amase gaashaanka gorgorkiyo waraabuhu ka dereg gaballadaydiiye nasabaa guntada maalintay joogto gacal waaye allaylehe gunnimo waa middaa guud ka noo surane geridu marbay nolosha iyo gabax soo dhanta
muddo hore ayaa wax hadal xiisa leh oo ku saabsan cudurrada ilkaha gala u qabtay b b c da nin la yidhaahdo axmed maxamed cashuur oo waxbarasho umuurta leexdeeda u joogay waddanka ingiriiska
cudurrada ku baahsan adduunkan aynu ku nool nahay kan dadka ugu badan tiro ahaan marka loo eego ku dhacaa amaba ay ka cabanayaan waa cudurrada ilkaha ku dhaca mid ka mid ah waa cudurka aynu inagu u naqaan suuska waddankan ingiriiskana looga yaqaan dental keri suusku wuxuu weliba cudurrada kale kaga duwan yahay isaga oo aan inta badan qofna saafin cudurrada adduunka ku faafsani waxay u badan yihiin inay xagga da'da u kala qaybsamaan oo qaar carruurta ku dhacaan qaarna dadka waaweyn amaba waayeelka suusku ama keris da uu dhaafaa ma jirto xuduud ma yaqaan magangelyona lagama helo dallaanka yaryar ee hadalbaradka ah ayaad arkaysaa isagoo ku dhacay waxaad arkaysaa qof waayeel ah oo wakhti jooga oo ka cabanaya inta u dhaxaysana iskaba daa dhallinyaradu waa da'da uu xalaalaystay waxaa jirta in waddamada loo yaqaan adduunka hore u maray amaba industrialized nations siiba reer yurub in uu sulku dhibaato xoog leh u geestay xanuunka uu qofka bini'aadamka ah nuxuusiinayo iyo ilkola-aanta uu qofkaasi ku dambeynayo ka sokow dhaqaalaha waddamada ayuu cudurka suudku si dahsoon u curyaamiyey waayo suudku wuxuu noqday cudur qof walba ku dhacaya qof walbana laga yaabo inuu laba iyo soddon goor ku dhaco suudku marka uu gaadho heerka uu qofka ku xanuunsiyo ee u baahdo in iliga la saaro amaba si kale loo daweeyo wuxuu qofka shaqaalaha ah matelan shaqada ka fadhiisiyaa ugu yaraan dhowr maalmood qofkii wuxuu leeyahay laba iyo soddon ilig waxaana laga yaabaa inuu sanadkii dhowr goor ilko xanuun aawadood shaqada uga maqnaado marka haddaynu xasuusanno in suusku amaba ilko xanuunku dalka uu ku baahsan yahay waxaa halkaa ka soo baxaya maalmo ama wakhti fara badan oo ummaddii ka lumaya suuskuna wuxuu noqonayaa cudur dhaqaalaha qaranka guud ahaan ka soo horjeeda khaas ahaan marka aynu xasuusanno sida saacadaha shaqada ay ugu xisaabtamaan dalalka warshadaha leh iyo sida cudurrada ilkuhu ay ugu badan yihiin dalalkaas
axmed maxamed cashuur oo ka hadlayay cudurrada ilkaha gala heesaha aada horay halkan uga dhegaysateen waxaa ka mid a kuwa ay ku heeso fanaanada weyn ee hibe maxamed hibe maxamed waxa ay leedahay cod waxan oo macaan oo aad is odhan karto marmarka qaarkood qalabka miyuusika waaday ka kaaftoomi kartaa heesaha aan ku wado kuwa qalbigeyda u dhow waxaa ka mid a heesta la yidhaahdo laalay marka hore waxaan idin maqashiin doonaa hibo oo heesaysa oo ku heesaysa heesta laalays iyada oon wax miyuusigiisii la socon deetana waa laalays oo miyuusigeedii la socdo hibe maxamed iyo laalay
langadi ku taalay ilay aan dabayluhu xiisaha ku laalane kalgacaylki lumiye laxoskii ku dumiye yuurkii lugooye leefoo halisintaa murkay horsadee laftay dhalay lululka iga daa
Oh,
afka soomaaliyeed inkasta oo lagu tilmaamo inuu yahay mid hodana ma suurtoobi kartaa inaan ku cabiri karo wixii aan aragno aan maqallo ama aan dareenno af soomaaliga talow umuurtaa waxaa qaadaa dhigaya nin idaacadaha soomaaliyeed iyo b b c gaba muddo dheer ka soo shaqeeyey cilmiga dhaqanka iyo luqada a u leeyahayna aada u ballaaran tahay ninkaasi waa maxamuud sheekh dalmar hadalka soo socda maxamuud sheekh dalmar waxa uu ku eegayaa tilmaanta midabada iyo af soomaaliga waxa uu b b cda u qabtay muddo hore waxaana la akhriyayaa maxamuud cabdi ducaale oo isaguna markaa ka tirsanaa laantan af soomaaliga ee b b c da siyaabaha loo sifeeyo ee loo tilmaamo midabada ayaa luqo kasta ah oo sifahaasi leh waxa ay ka dhigaan luqo waxyaabo u gooniya leh karti gooniyana markaasi ay siiyaan sida hadbaa ereyada lagu sifeeyo midabadu ay ugu badan yihiin amaba ugu yara yihiin luqadaasina waxa ay hadba ku xidhan tahay deegaanka iyo waxyaabaha dabiici ahaan ku xeeran ee luqadaasi dadka ku hadlaa ay ku nool yihiin luqo masalan lagaga hadlo dhul biyuhu ay ku badan yihiin dhulkuna uu doog iyo cagaar yahay waa layska garan karaya inay ka duwanaan karayso marka ay timaado sida loo sifaynayo ee loo astaynayo midabada luqada kale ee ay ku hadlaan dadka ku nool deegaan qallalan amaba biyaha iyo waxa cagaarkahi ay ku yaryihiin luqada af soomaaliguna luqooyinka kale taasi kagama duwanaa waxaanu marka kan eegaynaa siyaabaha iyo ereyada iyo waxyaabaha kale ee af soomaaligu uu ku sifeeyo kuna asteeyo midabada kala duwan inta badan midabada af soomaaliga lagu isticmaalaa waxa ay yihiin madowga caddaanka casaanka doogga iyo cawlka waxa ay yihiin kuwo inta badan laga arko goobaha degaanka ee dadka soomaalidu ay degaan waxaana jirta in laga helo inta badan ereyadaasi midabada ah adduunyada asaskeeda kalena hase yeeshee qofka reer yurub waxaa laga yaabaa in caddaanka uu ku garto barafka soomaaliguse waxaa caddaanka uu ku astaysaa caanaha ama dhagax baruurka iyo nuuradda iyo waxyaabaha kale ee la midabka ah carabida iyo ingiriisuduba waxaa yihiin laba af oo sida af soomaaliga oo kale ay wadaagaan ereyo badan oo xagga midabada ah soomaaligu haddaba ma laha ereyga laydhaaha blue ama violet af ingiriisiga af carbeedkana looga yaqaano asraq iyo banazaji waxaa la yaab le haddaba soomaalidu inaanay erey u lahayn ka lagu tilmaamo midabka ee loo yaqaano blue inkastoo uu aada ugu badan yahay goobaha ay degaan dadka soomaalidu ee afka lagaga hadlo
hadalka dooda ah ee idinku soo maqani waxa uu dhex maray haween soomaaliyeed oo kale ah maryan cabdi shamis cawad iyo ruun xasan iyo cusmaan xasan oo hore uga tirsanaan jiray laanta af soomaaliga ee b b c da oo isagu hadalkan qaybinaya doodani waxay dhacday muddo hore waxaana lagu qabtay mid ka mida istudiyooyada bushhouse doodu waxay ku saabsan tahay dhismaha qoyska soomaaliyeed iyo waxyaabaha la xidhiidha sida furniinka xidhiirka haweenka iyo ragga ka dhexeeya iyo jacaylka cusmaan xasan oo barnaamijkii qadimaya
laanta af soomaaliga ee b b c da waxaad hore uga maqasheen dhowr jeer oo dood aanu ka samaynay oo dooddaasi ay ku saabsanayd dhaqankeenna khaas ahaanna ay ku sii tiigaashay xeerka iyo xidhiirka u dhexeeya ragga iyo dumarka waddankeena oo aanu ku soo qaadnay guurka iyo furiinka iyo waxyaalo kale oo dadku ay ka cabanayeen oo ay ka mid tahay masalan jacaal la-aanta waddankeena ka taagan haddaba intaas ee jeer ee amuurtaas aanu ka hadalnay waxaa intaa ka hadlaayay ragun waxaa jirtay dadkana dhegaysta inay waraaqa noo soo qoreen oo ay yidhaaheen had iyo jeer marka doodaas aada leedihiin waxaanu u maqalnaa rag amuurtaas ka hadlaaye eh haddii amuurtaasi si ahaan haweenka soomaalida ay ku saabsan tahay maxaad u yeelan weydeen haween soomaaliyeed oo amuurtaasi hadla oo iyagu markaas soo qaada dhibaatooyinka dumarku ay tirsanayaan nasiib wanaagayaga haddaba waxaa maanta jooga saddex haweena oo soomaaliya oo nagu yimid laanta af soomaaliga ee b b c da waa maryan caadi oo aan hubo intiina badan in wax badan hadalkeeda aada maqasheen iyo shamis cawad iyo ruun xasan haddaba waxaanu ku bilaabaynaa barnaamijkan sidii doodkii hore waxaanu ku bilaabaynaa guurka soomaalida ee berigii hore waxaa had iyo jeer ka horeyn jiray in yarad iyo kafaati la bixiyo dad badanba waxay yidhaaheen taasi waxaa dhalisay xumaan guurkii ay u geysatay maxaad ka qabtaan maryane aan kugu horeysiiyo anigu waxay la tahay gabdhatigii iyo yaradkii la bixin jiray waktigii hore ayay ku wanaagsaneyd iminkase maanta waktigeenu joogno yaradkii gabdhaatigu ma fiicna
maryane maxaa ku dari lahay aniga waxaan ku dari lahaa anigu waxaanu idhi yaradka iyo gabaatiga waktiga iminka jooga ma wanaagsano in lahadii laga bixiyo dadkii iminka sidii hore maaha hore ayaa loo socday ديدنا بريق هذا سيدا واحد بيران واحد لوجه الكريم كان واحد لوجه مهر waataa واحد ولا وقرش وياه waataa إيه مركو إنك أكعو وشقد بلعبه Mhm.
وحدين إنه قبل جورسده Mm.
markaa waxaa laga rabaa xoolo gurigiisa ku dhisto gabadhiisa ku aroorto waataa iyaduna si leeg Mhm.
inantii markay siilka ka baxdo Mhm.
way shaqaysanaysaa iyaduna waxay doonaysa inay xoolo urursato waataa marka ninkii haddii wixii uu hayey ida waa nin yaroo ninigu soo gaboobay xoolo badan haysta maaha eh waataa wixii yaraa haddii uu gabaaji iyo yarag hadduu iyada reerkeedii uu ku siiyo Mhm.
si- gurigiisa muxuu ku dhisanaya waxba waxba ma soo hadhay markaa ninkii gabaajigana Mm.
inantii nafteedii hadiid u noqon mayso waataa gabaadkii waxaa la siin jiray odayaasha iyo tolka iyo qabyaaladda ayaa gabaadka loo kala qaybin jiray heesaha banaadiriga ah marka aan dhagaysto inaad ila qabtaan mooyaane waxaan anigu xasuustaa xamar cadeey badaydeedii miiskeedii iyo siiba xalwadii xamar weyn talow wali xaalku sidii ma yahay heesan idinku soo socota waa dahabley aways khamiis iyo luul jilaani codkii awey khamiis iyo luul jilaani sida dad badani ay ka warhayaan ninkii ugu horreeyey ee ka hadla laantan af soomaaliga ee b b sida wuxuu ahaa allah u naxariistay xaaji cabdi ducaale markii laantan af soomaaliga ee b b c-da la bilaabay kun iyo sagaal boqol iyo konton iyo toddobadii xaaji cabdi waxa uu lixdan iyo toddobadii siiyey waraysi b b c-da waxaana waraystay xuseen maxamed oo markaa ka tirsanaa b b c-da waxaana u weydiiyey dhibaatada haysata dadka ka shaqeeya idaacaduhu marka ay af ajnabiya u turjubayaan af soomaali waxaana ku jawaabay
horta ereyada ugu adkaa waxa weeyaan erayo had iyo jeerba xagan ingiriisi laga hadlo oo yoomiyama laga hadlo oo la arko inaanay afar waxaaba ka mid ahaa een, waxaan ka soo qaadaa erayadan siyaasadda cusub oo dhammi dee waa erayo afsoomaaliyeed isku adag yahay oonaan u helaynin afsoomaali cajab waxaa ka mid ahaa kuwa erayadan kuu sheegaya ee had iyo jeer lagu hadlo tension iyo expression iyo waxyaabo caynkaas ayaa ugu daraa haddaba waxay dhibaato u tahay waxaad jiri jirtay ama idinkaba idin qabsatay inaad haysato warqadii lagu yiri meesha ka hadlo markaad akhrisatay inaad aragtay erey meesha ku jira ood xasuusan tahay inuu af soomaali ahaan jiray af soomaali wanaagsan aad u xasuusan tahay oo dhowr jeer aad qabsatay oon deetana doondoon isiraado waa ereygaasi af erey af soomaali wanaagsan buu ahaaye muxuu ahaa oo saacaddii iga soo gashay oon dheetana meeshii galay oo aan si aan u micnayn karayay uun dadadka u fahmi karaya aan ugu micneeyey oo goor dambe oon ka soo baxay anigoo dibadda mid kula sheekaysanaya is arka anoo ereyga u dhiisi ku hadlayo Wey, taas waa markii doonayay aan ku hadlayo waa dad weeye taas taa dhibaatadana waxaa keenaya qoris la-aanta aanay qoran
miyaad u malaynaysaa afkeenu waa qani oo erayo badan baa laga helayaa inkastoona afkeenu cid raadisa ama cid soo saarta oo erayo ku darta aanu lahayn oo ay ku xigan tahay in afkii hore ee aabbayaashin iyo awowayaashin inay nooga tegeen oo aynu kaga hadallo haddana afkeenu waa hodan waxa aan ku weydiiyey min masalan een, ereyada maanta cusub ee laga isticmaala adduunyada tan xagga siyaasadda markaaynu eegno waxaa ka mid a siyaasadahan loo yaqaano dhexdhexaadka non-alignment left wing rocket, talent sustaining, spacecraft, iyo erayo badan oo xagga kan cilmiga kan science ay soo geliyeen afafka oo aynan inagu berigii hore markaynu dee soomaali ahayn ee degmadeennu uunay ku koobnayd magaalooyinaan waxaasoo dhan lahaan jirin iyo reerniyi aanay isticmaali jirin waxa aan ku weydiiyey ereyadaasi maxaad kula tahay sidee baynu aynu erayo soomaaliyeed oo la gudban ugu heli karayna horta sacadkeegis weeyaane afka soomaaliga waa qani laakiin qalinimadiisa waxay muuqanaysaa iyo quruxdiisa marka miyiga wala hadlayo iminka haddaad nin gabayo de soomaaliya gabayaa dhegaysato markuu haalkii miyiga iyo waktigeenii ka hadlayo waad yaabaysaa afkaasi qalinimada u yahay iyo siduu hodan u yahay afafkan dambe waxaa jira inaan waxba loo samaynin oo sidii ay inoogu yimaadeen aynu u qaadanay oo mataankani waa miis ama waa tayba sidii inoogu yihiin aynu u qaadanay oo inaan inagu ereye u samayno laakiin iminka waxaa jira bari dhaweyd in la weli oo qudhayo aan mar hargeysa kaga qayb galay erayo fara badan oo erayadan casriga ah ee siyaasiga ah bal ereyada af soomaali ku habboon in lagu sheego oo iminka dee waa laga shaqeeyaado taasi waxaa la arkaa inay markay soo baxdo wuxuun u noqo u tarayso mudiiciinka ragadiicinka habaaya idaacada oo sababtay ugu taraysa ay tahay ereyada ah oo loo helo oo yimaada waana lagu fikirtala jira mana sameeyo de af soomaaligana oo kalema gacanta lagu hayo qorisa waxaa kale u awoodaya xuseen maxamed xaaji cabdi ducaale wixii ugu tiraanyo badnaa ama ugu farax badnaa ee uu la kulmay intii uu war sheegayay iyo waxa uu jecel yahay bal inuu kula taliyo dadka idaacadaha ka shaqeeya waxaana yidhi
taasi way waa mid ballaaran xuseen su-aashaas la waayi maayo waxyaabo badan oo naxdin keena laakiin taan anigu kaga hadlay waxa iigu ba'nayd afar iyo kontonkii oo la yidhi dalkii reserve area la odhan jiray wuu inoo wareeg waa qoomamo qoomamo weyn baad su-aasha adiga igu weyahayd maxaa kuugu farxad badnaa intaad idaacadda ka shaqaynaysay war lagu diidaayey ana aad badda soo qoraysay warka waraad sheegtana maxaa kuugu farxad badnaa waxaa igu farxad badnaa idaacadii la isweydiin maayo markii la yidhi dowladnimadii waa helaysaa kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii bishii juun lix iyo labaatankeedii runtaa weeye labadaba waan ku garab waxaan ku weydiiyey haddaba waxaynu ku jiraynaa barnaamijkeeni su-aali ugu dambaysa oo aynu ku gumaynayno waxaan doonayaa maanta aniga iyo ragga kale ila ayniga ah ee iminka idaacaddii kaaga dambeeyey ee ku jira maxaad nagula talinaysaa si aanu shaqada kana wanaajino idaacadaha waxba yaabaya wakti weynu nagu gaabtee waxaa jira maxamed xuseenow waxaan idinkula talinayaa marka ugu horreysa weeyaane waxaa la doonayaa haddii aad adigii mulici tahay dadkii inaad adugu haysata dadkii ku dhegaysanayay inaad adugu haysata oo seed u haysataa mar haddii aad hadlayso oo dadkii ku dhegaysanaya ay kaa sheekaystaan waa micno malhid waa inaad dadka adigu marna sii jiidaa marna soo jiidaa uun lagaa tegin waa inaan hadalkaagu deg deg ahaanin si erayo dadka u dhaafaan oo nimanka alkiisaa u yidhahdo waar muxuu yihi si caashis ana waa inaadan u hadlin si oo lagu sugin waa maxaa helay aan la odhan dadkii waa inay mar haddii aad adigu usoo fadhiisato oo ay ku dhegaysanayaan waa inaad adigu dadka haystaa oo dadkaasi kaa sheekeeyay oonu kaa tegin oonu kaa xiso dhicin maxay ku imanaysaa taasi waxay ku imanaysaa hadday war tahayna ereyada af soomaaliga ee wanaagsan warka u doon haddii ay sheeko tahayna de sheeko xiisa leh ha ahaato wixii aad ku hadlaysaa gees kasta ha ahaadee waa inuu ahaadaa wax dadka xiise u leh oo dadku uu qaadan karayo haddiise micnuhu ka luma dadka ama xiisuhu ka tago waxba u tari mayso adigana mar haddaan de lagaa dareero faa'iido kuma laha marka dadka uun ilaali wixii ay ku taqiin ay jecel yihiin iyo wixii aad isleedahay way qaadanayaan ka ilaali wixii keenaya xiise dhac
akhyaare cajaladan waxa aan ku soo asmeerayaa miyuusigii dhaqanka iyo diinta soomaaliyeed ka tarjumaya oo aan ku bilaabay cajaladda waa alif la kordhagay alif la goday
baba